Maamulka degmada Buloburti ee gobolka Hiiraan oo gacan ka helaya shacabka xaafadda Oktoobar ayaa sameeyay olole nadaafadeed kaas oo ujeedkiisu ahaa mid dib loogu soo celinayay bilicda degmada. Guddoomiyaha degmada Buloburti Cabdisalaan Hagar oo horkacaya ololaha nadaafadeed ayaa ka warbixiyey ujeedka ololaha nadaafadeed.
reer Oktoobar saakay shaqo la taaban karaa xaafaddiina ka muuqata xaafadda waxaan ka soo galnay dhanka xagga waa soo dhex marnay xaafadda waxaan soo dhex marnay nadiifa aada u qurux badan Ee, weliba dadkii qashinkii u dambeeyey saakay inta xaaqay gubaayo irid kasta horteeda asoo dabka shidan yahay oo intii yareeda u dambeysay la gubaayan soo marnay culeyska ugu weyn wuxuu ahaa intaan yartahee laamiga hareerihiisa ah ee ayagana ah meelo qashin la keeno qolooyinka qashinka keeno ee mootooyinka ku keeno ama baabuurta kale yaryarka ku keeno waa la ganaaxi doonaa waana laga canaanan doonaa shaqadaas ay qabanayaan waxaan rabnaa sida xaafadda ay nadiif u tahoon usoo dhex marnay in looga fikiro dhammaan hareeraha xaafadda sida laamiga waa dhacaysaa in sidaan oo kale ay wax ka keenaan waxaan rabnaa shaqadan inay joogto noqoto ma ahan shaqo saako kaliya ku ekaanayso Ee, guddoomiyaha xaafadda waa waa ku ballannay shaqo joogto ah inay noqoto aysan maanta kaliya ku ekaanin sida aan ku wada ballannay buulo barde isbuucii xaafad walba maalinay leedahay waa toddoba xaafadood toddobada xaafadood xaafad walba maalinay leedahay xaafad walba maalinkeedaas xaafad walba maalinkeedaas waxaa laga rabaa inay nadaafadda ka shaqayso annagana diyaaraan waxaan u nahay inaan idin imaanno idinkala qayb qaadanno dhammaanteen waxaan rabnaa inay naga go'naato buulo bardo nadiif ah bilic leh iftiimayso